bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn ama bعd qala الإmam أbu عiisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa أna اlwalda lilfiraash baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid ana alwalada cunuga lilfiraashi ayuu ku sugnaanayaa gogasha waaweyneyda qofka ay gogashiisa ku sugan tahay ama nikaax ha ugu sugnaato ama milkulyamiin ha ugu sugnaato oo milkulyamiinku waa addoon inay u tahay qofkaas oo firaashkiisa ay ku jirto ayaa ilmahay dhasho iskale oo u sugnaaday taa wuxuu ku yimid caddaynteedii u baabiyahay qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can zuhriyi sufyaan can zuhri haddii la ilaaqay bnu cuyaynow can saciid bni lmusayab can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alwaladu lilfiraashi waladku gogol ayuu ku sugnaadaa walilcaahiri midka zaanigana alxajaru dhagax ayaa usugnaatay uu leeyahay ama alxajar bimacna alkhayba inuu hungoobo oo wax waayo ayb tarjamadii xadiidka mudaabaqadooda waa daahir asbaabaha waxyaabaha uu ilmaha lagu sugo sabab ka mida waayo firaashka ayb asbaabaha marka waxaa ka mid a sababkan oo firaashka waxaa ka mid a istilxaaq wax la yidhaahdo qof in lays haleeshiiyo qof nasabkiisii awal aan la aqoonin ayaa nin matalan wuxuu yidhi aabbaheya dhalay ninkaani ninkaasna marka dee fuqahada furuucda shuruudii waxbay u yeelaan dhaxalka inuu koobsan karo iyo haddii matalan nin aabbihi keligiis ka tegay oo wiil u ah ou yahay wiilkaas hadduu yidhaahdo aniga wiil dhaxalkao dhan buu ilee qaadan lahaaye wiilkan aabbaheya dhalay hadduu yidhaahdo mumkinna ay tahay oo mustaxiil aynan ahayn istilxaaqa la yidhaah sidaasna wax waa ku sugnaan karaan qaa'ifkuna wax waa sugaa qaa'ifka qaa'ifku marka waa qofka hidda sooca ah oo dadka is-ekaanshahooda iyo kala yaqaano marka ama mid ama labo haddii ay yidhaahdaan qofkan qofkan waa isdhaleen labadan qof suuragalna ay tahay iyadana wax waa lagu sugaa qaa'ifka arrinkiisa siyaabo kale markhaati iyo wax lamida iyana wax waa ku sugmaan ayb macaanidaasa marka ilmuhu ay ku sugnaan karaan qaala wafi lbaabi can cumara wa cuhmaana wa caaishata wa abi umaamata wa camri bni khaarijata wacabdillaahi bni camrin waalbaraai bni caazibin wazayd wazayd bni arqam ayb walilcaahiri lxajarna zaani inuu saxbo yeelanaynin yaa laga qaadana ninkan zaaniga ah wax u sugnaanaya ma leh naag aan la qabin hadduu zino wax uga dhalana cunugaas isaga kuma abtirsanayo oo isaga sharcan ma aabba uma aha ee mid la qabo hadduu ka zinaystana ilmaha ay dhasho isaga ma laha oo wax shuqula kuma laha oo zinada yacnii wax xiriir ah oo ka dhaxaynayo qofka zaanigaa iyo ilmaha shahwadiisaas xaaraantaa ku dhashay waxba ma jiraan dhanka aabbaha dhanka hooyada keliya unbay wax ku sugnaadaan qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix waqad rawaahu الzuhriyu can saciid bni اlmusayab wa abi salamata can abi hurayra oo riwaayadii hore waxay ahayd zuhri can saciid bni اlmusayab riwaayadanna waxaa maqruun la ah saciid oo lala xiriiriyey abu salamata bni cabdiraxmaan bni cawf xadiidkanna qiso macruufow lahaa oo cutbatu bnu abi waqaas iyo cabdun binu zamca dhex martay oo ku saabsanayd addoon zamca addoon u ahayd ayaa cunug dhashay markaasaa cutbatu bnu abi waqaas sacad buu kala dardaarmay wuxuu yidhi nin cunugaas ii qabo waliidatu zamca addoontiisa cunuga ay dhasho anaa iska lehe bal ii ogow sacad iyo waxaa ku dooday cabdun binu zamca oo zamcaha addoonta lahaa wiilkiisa ah labadooda markay ku doodeen nabiga loo keenay markaa nebigu sidaanu yidhi alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar naagta marka ninkay firaashka u joogtay oo zamca ayaa cunugan loo xukumaa leanna asay gogol u joogtay midkan zaanigaana wuxuu leeyahay malaha waxtajibii minhu yaa sawda cabdun binu zamca sawda binti zamca xaaskii nebiga sawda la dhihi jiray sawda marka wiilkaas aabaheed loo xukumay sharcan walaaloo kala waray ee haddana laakiin nebigu wuxuu yidhi ka xijaabo ma uusan arkin weligiis marka min baabi lwarac waay marka waxaa uga xijaabo laleeyahay waxaan nudfadan yani ekaanshaha iyo shabihiisa ninkaas inuu u eg yahay markii la arkay laakiin ekaansho waxba layskuma siiyo sharcana sharcigaa u diiday markaa nebigu wuxuu ku yidhi ixtajibii minhu yaa sawda ka xijaaba adigana min baabi lwarac qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi sidan weeyaan camalka qaala baabu maa jaءa fi الrajuli yara اlmarأata fatucjibu baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi rajuli ninka yara almar'ata haweeneyda arkayo fatucjibuhu ay markaa cajab gelinayso haweentii baa ishiisii ku dhacaysaa waa u jeclaysanayaa muxuu samaynaya qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa cabdulacla bnu cabdilaclaa wahuwa cabdulacla bnu cabdilacla albasriyu asaamiyu qala xadaanaa hishaam bnu abi cabdillaahi wahuwa adastuwaa'iy hishaam bnu abi cabdillaahi addastuwaa'i ayaa la yidhaha laqabuhu sanbar ayaa naanaystiisa la yidhaha wuuna sheegi doonaa can abi zubayr can jaabirin ana nabiya sal ll ly slam ra'aa imra'atan haweeney buu arkay fadakala calaa zaynaba zaynab buu usoo galay faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu ka gutay xaaskiisii zaynab wakharaja waa baxay wa qaala wuxuu yidhi ina almar'ata haweeneyda idaa aqbalad hadday soo jeesato aqbalad way soo jeesanaysaa fii suurati shaydaan shaydaan suuradiisay kusoo jeesanaysaa yacnii shaydaankiibaa iyada wax ku hallaynayo ku fidnaynayagu fa idaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko imra'atan haweeney fa acjabathu ay cajab geliso falyaأti ahlahu ehelkiisa ha u yimaada hadduu xaas leeyahay fa ina macahaa midla aladii macahaa ayaa maceeda ah ayb tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir ee mana laga fahmaayo xadiidka ninku inuu naagaha fiiriyo ma laga fahmaayo ee hadday dhacdo waaye inaa ishaadu ay ku dhacdo oo markaas waxaad ka jeclaysata aada ku aragto ee macnuhu maahan inaad yacni marka qofkii ha fiiriyo dabadeedna xaaskiisa ha u tago sidaas ma aha fiirinta laba nooc waaye nad nadaru lfaj-a kadada fiirade fiirmadeeda iyo nadar adiga camdi ah u fiirinayso nadarkaas kaleed alla waa reebayo camdiga qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum in allaha khabiirun bima yasnacuun ayuu alla yidhi middan kale laakiin intay kaasoo horbaxdo ama adigoo meel kale fiirinayo ay ku dhacdo ishaada middaasi kadib inaad laabato taas waaye marka midda hadda xadiidka uu ka warramayo ayb bacdi naas baa marka qasadkoodu xumaaday macaasidu ay la yaraatay oo ay la tasay la sahlanaatay markaasi waxay leeyihiin xadiidkan waxaa laga qaadanaa naagtu inay aada isku xijaabin ayaa laga qaadanaa leanna naag iyada dhanba wada xijaaban maxaaba lagaa rakaabay marka yacni sharcigiibuu ku cadsiiyey oo xadiidkanba wuxuu ka dhigay naaguhu ha isqaawiyaan si loo arko ninka marka xaaskiisa u aado waxaa weeyaan shaydaannimo waayo xadiidkuna ma tusaayo ha la fiirsado ma dhihine fa idaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko hadduu u qasda ma ku ma ma ma la dhihin arkiduna marka qasadna waa noqon kartaa qasad la-aanna waa noqon kartaa midda qasadka aayaddaa reebtay marka qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim midda marka waxaa kusoo harayso aan qasadka ahayn ayb ee xijaabkuna haweenku inay ku baxaan iyada nusuus fara badan baa kusoo aroortay ayb wayna dhici kartaa qofka haweentu iyada inaynan sidii la rabay intaynan isku xijaabin qofkii inuu ku fidnooba aragtideeda waa dhici kartaa ee markaas iyadiina waxaa la leeyahay war isxijaab isagiina ha fiirinina la leeyahay laakiin hala isqaawiyo yani diintu ma ma keenaysa sidaas qaala wafi lbaabi can ibni mascuud baabka waxaa ku sugan xadiid ibni mascuud qaala xadiidu jaabirin xadiidun xasanu صaxiixu gariib wahishaamu bnu abi cabdillaahi huwa saaxibu dastuwaa'iy huwa hishaamu bnu sanbar sanbarnaanaystiisa qaala baabu maa jaa fii xaqi الزawji calى اlmar'ati yacnii baabkan tirmidi cishradana waa ku gudana oo baabku wuxuu ahaa abwaabu radaac abwaabu radaac buu cishiradiina dhex geliyey marka baabu maa jaa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii xaqi الزawji ninka xaqiisa calى اlmar'ati uu ku leeyahay dusheeda qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa الnadr bnu shumayl qaala akhbaranaa mxamed bnu camrin wahuwa mxamed bnu camr bni calqama can abi salamata can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam qaal low kuntu aamiran haddaan amri lahaa mid amraya haddaan ahay axadan qof an yasjuda liaxadin qof inuu u sujuudo la amartu lmar'ata haweenaydaan amri lahaa an tasjuda lisawjihaa ninkeeda inay u sujuuddo yacni xaqa uu ku leeyahay weynaantiisa darteed marka low waa xarfu shardin shardiguna shay mustaxiil ah caadatan ama shay mustaxiil ah sharcan ama shay mumtanic ah sharcan haddii shardi lagu xiro ee shaygii lagu xirayna waa mumtanic isaguna oo waxaa la yidhaha maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil maa culliqa bimumtanicin fahuwa mumtanic in laysu sujuudo xadiidka lagama qaadanayo ibnu kaiir aayadda low araada allahu an yatakida walada lastafaa mima yakhluqu maa yashaa ayuu ku keenay ilaahay hadduu dooni lahaa inuu ilmo samaysto khalqigiisuu ka dooran lahaa midkou doono shaygaas marka inuu ilaahay ilmo samaystaa waa mustaxiil shardigiibaaba shay mustaxiila lagu xiray waa mustaxiil isaga lafi marka ayb hadday dhici lahayd inuu alle ilmo rabo khalqigiisuu ka xulan lahaa ma ka xushay marka ee may inuu ilmo doortaaba mustaxiila maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil shaygan hadda marka low kuntu aamiran an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha naagta inay ninka u sujuuddo marka ma la amrayna maya lianna shay mumtanica lagu xiray awal shayga mumtanicuna wuxuu yahay qof in la nebigu amro inuu qof u sujuudo taasaa mumtanica ee naagna marka ninkeeda uma sujuudeyso laakiin wuxuu ku tusayaa tarkiibkan oo keliya xuquuqda meeshaas taalla weyninkeeda bis unbay ku tusaa ama laga fahmay ayb qaala wafi lbaabi can mucaadi bni jabali wasuraqata bni malik bni jucshum wacaaishata wabni cabaas wacabdillaahi bni abi awfa waطalqi bni caliyin waumi salamata waanasin wabni cumar intaas waxay tilmaamayaan ninka xaqow naagta ku leeyahy qaala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu gariib min hada lwajhi min xadiidi moxamed bni camri can abi salamata can abi hurayra halkaa dariiq buu ku yimid macnaha ayb qaala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa mulaazimu bnu camrin qaala xadaanii cabdullaahi bnu badrin can qays bni طalqin can abiihi طalqi bni caliyin wahuwa طalq bnu caliyin alxanafiy sanadkan waa soo marnay asaniidan badana waana soo marnay qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida arajulu dacaa ninku haddii uu u yeedho zawjatahu xaaskiisa lixaajatihi xaajadiisana ugu yeedho falta'tihi ha u timaada haweenta wain kaanat haba ahaato cala tannuuri tinaarka korkiisaba ha ku sugnaato yacni wain kaanat cala tannuuri waxay tahay hadday shaqo hayso oo ay tinaar iyo mu yacni muufadubid iyo ku jirto oo aynan diyaar u ahayn xataa haddii uu u yeedho haw timaada ha ajiibto marka wain kaanat cala tannuuri mubaalaqa ku jirto haddii meeshaasba ha ugu timaado la yidhi ee iyadoon shaqadaas haynin min baabi owlaa tacbiirka shaaricu sidaas qaala hada xadiidun xasanun gariib marka xaquu ku leeyahay ka mid tahay marka haddii uu doono yeero inay u timaado ayb faltaatii marka waa haddaan maanic jirin maanic sharciga haddii uu jiro xayd oo kale ay qabto ma u tegeysa oo markaa waa diidi kartaa leanna inay ku adeecdaa dembi noqonaysa markaas ayb maanic sharciga haddii uu joogo waa di waa waa waa markaan maxalkiisa maaha maanic aan sharci hadda ahayn laakiin caadatan caadatan matalan maanica sharciga waxaa kaloo kamida waa muxrim haweentii waa muxrimad waxaa kamid a maanic sharciga waa sooman tahay soon farad ah ayay sooman tahay ayb soon ramadaanay sooman tahay oo aan meel kale la geyn karin waxaas dhan waa maanic sharci maanic caado ana waa dhici kartaay oo waa jiran tahay oo haddii markaa yacni haw ninkii markaa u tago ama jiraa ku siyaadayso ama caafimaadkii baa ka daahaayo waa qof marad baa jiro waa u diidi kartaa iyadana ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib qaala xadaanaa waasil bnu cabdilaclaa wa huwa alasadiyu alkuufiyu hiqatu qaala xadaanaa moxamed bnu fudayl can cabdillaahi bni cabdiraxmaan can cabdillaahi bni cabdiraxmaan abi nasrin ninkan waxaa la yihaha cabdullahi bn cabdiraxmaan aلdabi abu nasr alkuufiyu hiqat rawaa lahu الtirmidiyu wabnu maaja can musaawirin alximyariy ayb musaawir alximyariy can umihi labaduba jahaala ku sugan ayb can umi salamata qaalat qaala rasuulu lahi sal oo ninkan musaawir alximyari waa majhuulu rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja can ummihi hooyadii iyadana jahaala ku sugan ayb oo hadda can ummihidan qof iska mubham sanadkan ku ah laakiin magaceeda la yaqaano ma aha oo haddaad fiiriso taqriibka baabu nisaa haweenka marka meesha ugu tarjamaya mubhamaadkooda almubhamaatu fi nnisaa musaawir aada fiiriso maba ku jiraba mafruud haddii la yaqaano meeshaasuu ku keeni lahaa musaawir can ummihi hiya kada wa kada bu dhehda can ummi salamata qaalat qaala rasuulu llahi sala ll ly slam ayuma imra'atin haweenaytii oo maatad dhimato wa zawjuhaa canhaa raadin ninkeeduna ou raalli ka yahay dakhalat iljannata jannaday gashay ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa daciifo oo waxaa ku jira musaawir iyo hooyadiis jahaalana ku sugan ibnu maajahna waa wariyey laakiin haweentu hadday ninkeeda adeecdo waajibaadka alla farayna ay gudato inay jannada gelayso xadiid imaam axmed wariyo saxiixa kusoo arooray uu leeyahay idaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saamat shahrahaa wa xasanat farjahaa wa adaacat baclahaa qiila laha dkhulii aya abwaabi ljannati shi'ti haweentu hadday shanteeda tukato bisheeda soonto jirkeeda ilaaliso xaaraanta ka dhowrto ninkeeda maqasho jannada albaabadeeda middaa doonta ka gal ayaa la yidhaahdaa xadiidkaas baa marka kan ku filan oo macnaha kan uu gudanayo kaasaa gudanayo haweenta marka muslimadda dowrkeeda marka muxuu yahay dowrkeedu waa intaas waajibaadkii alla faray inay gudato xuquuqdii ninkeeda ay gudato waalidkeed gudato ilmaheeda tarbiyeyso ay gudato haddii ay markaa haweenka ay alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar ay samayn karto oo ay doog haweenkii wax bari karto oo kale ama ilmihii yaryaraayoo kale ay wax bari karto ixsaanka deriskeeda aynan dhibin oy ku dadaasho deriska xuquuqdiisa ilaaliso waxaa weeyaan mujtamacu iyadana waa u dan nafci mutacadiyana waa noqonayaayo mujtamacu waa ficnaanaya ayb haweentu laakiin hadday surwaal gashato oo iyada iyo ninkii isfeer ordaan nolosha yurub ka jirta wa waa nolol haabita ah waay dhulka taalla waay qoys isma haysto walidaalika tarbiyo kama jirto ayagii laftooda waxay ku leeyihiin yacni qabla arbiciin sana ilmahasay u tarbiyeysnaa jireen hadda ma hayno iyagii baa dhahaya mushkilada marka waxay tahay annagii haddaan u raadino iyagii inaa inay naga fiican yihiin haddaan aaminno taasaa kasii dhib badan aladhaa waalamaru sidaas w isaga wuxuu leeyahay war dadkan qaarkood kuwooda caqliga leh waxay leeyihiin war dadku in diin el ay celisa maahane waxay ku leeyihiin dadka diinta mujtamacaadka diinta leh xoogaa waa ka dhaqan fiican yihiin qoysaska diiniga iyo kuwa aan diinta dhaqankoodu dhaqan diineed aan lahayn oo iska har xariga goostay waxay leeyihiin kuwa diinigaa dhaqankoodu uu roon yahay furiinkoodaa yar ilmaha wax maqalkoodu waa fiican yahay xataa ilmaha markay weynaadaan dheeftooda waa fiican waalidku waa soo xusuusanaya ilmaha aabbuhu oo u shaqeeyo haweentana ay ilmaha koriso waa ka dhaqan fiican yihiin iyagaa aaminsan sidaas mushkiladii marka waxay tahay annagii waxaan u xuub siibanaynaa iyagii dhaqankoodii marka iyagiina naaray ku tahay waa ka cararaya allah mustaaa dadka islaamo aktarkooda waxyaabaha ay ku islaamaan nolosha ijtimaaciga oo yurub ka qaribantay saasay ku islaameen atarkooda ninkaad waraysatay maxaa ku islaamtay nolol ijtimaaci abuu kuu sheegaa dhibkeeda innagii diintaanaan haysanaa ma ma ogin waa sii soconaa waa naga qaribnay nolosha inagana qala اlimam abu ciisa hada xadiiثu xasn غariib qala baabu ma jaءa fi xaqi اlmarأaةi calى zawjiha ninka haweeneyda xaqeeda calىa zawjihaa ninkeeda yani korkiisa ugu sugan caddaynteedii waxay ku yimid caddayntiisiiba u baabiya haweenta xaqa ay leedahay oy ninka ku leedahay waay marka qala xadaثna abu qurayb mxamed bn اlclا qala xadaثna cabdaة bn sulayman can mxamed bni cmri qala xadaثna abu slmةa can abi hurayrata qaal qala rasuulu الlahi sal ه slam akmalu lmuminiina iimaanan akmalu lmu'miniina mu'miniinta kuwa ugu kaamilnimo badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum khuluqan kan ugu dabeecad wanaagsan wa wakhiyaarukum kan idinkugu fiicanna khiyaarukum linisaa'ihim khiyaarukum kuwiina ugu fiican waaye linisaa'ihim haweenkooda u fiican marka haweenkooda u fiican ayaa imaamu tirmidi wuxuu ka qaadana xaqii haweenkay gutaan waana ugu daraan wax weliba oo inta xaqoodiina la yska ilaaliyo la guto leanna oo dacfi baa ku jiro nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi innamaa huna cawaanin cindakum maxbuusoo kale idin yihiin istaxlaltum furuujahuna bikalimati illaah farjigoodaad xalaashateen waxaad ku xalaashateen ilaahay kelimadiisa qofkii qof maxbuusoo guri kuu joogto marka meeshaas sida dadka alla u abuurayaa sidaas ah iyada marka inay maxbuus kuu ahaato danaa ku jirto qoyskaas baa ku dhaqmaayo ilmihii baa ku dhaqmayo dabeecaddeedaas naagnimada sidaasa u khayr badan oo ilaahayna u gartay subxaanahu wa tacaala xikmada iyo caqliguna saas u keenaa leanna haweentu hadday xisaabtanto oo sida adiga aada u xisaabtamayso raggu soo iskula xisaabtamo hadday naaguhuna rag ula xisaabtamaan guri ma dhaqmeen reerna lama haayeen suuragal ma noqoteen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa kala dheeraad siiyey kala dheeraadkan marka xikmadaa ku jirta haweentii inay guriga kuu joogto ay u dul qaadato ilmahaas inay la dhibtooto uurkii ku qaado dhasho korintoodii iyada waa u dulqaad badan yihiin ragga waa uga dulqaad badan yihiin inay sidaas ahaadaan marka xikmadaa ku jirta rabbaani ah caqliguna waa keena hadday sidaas aanay ahayn lamaba ji nololi ma jirteenba marka laakiin shaydaanku wuxuu rabaa wax dhan waa isku mid inuu yidhaahdo waa isku mid marka khilqi ahaanna isku mid uma noqon karaan habka abuurista caqliga iyo isku mid ma ka noqon karaan ayb oo iyaga laftooda sidaas og mararka qaar oo jismiga haweenka waxa uu xambaari kara iyo ninka waxuu xambaari karo meelaha qaar ragga adkaysiga raggaa ku badan shaqada raggaa xamili og ninkii isagoo lixdan dhaafay waa shaqayna haweeneydana marka ay lixdan gaartaba waa fadhiisanaya taqaacud iyo iyaga laftooda waktiga ay ku qoraan ay ku qoraan shaqo ka fariisiga waktiga ay nimanka iyo naagaha u yeelaan ta naagaha soo hormari og maxay soo hormarayna labadan jinsi ma isku mid laga dhiga adiga caqligaaga ugama dhigi kartid isku mid marka qala wafi lbaabi can caaishata wabni cabaas qala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaana alxuseyn bnu caliyin aljucfiyu can zaa'idata wahuwa bnu qudama salti abu salt alkufi can shabiib bni qarqadata shabiib bnu qarqada hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can sulaymaan bni camri bni اlaxwas wahuwa alkuufiyu اlmuqri hiqat caabid rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaanii abi anahu shahida xajat alwadaac ayuu joogay ayb qaala anahu shahida xajaة اlwadaaci xaadira maca rasuuli اlahi sal ly slam faxamida allaha waahnaa calayhi allow ammaanay waana faalleeyey wadakara wawacada waa xusuusiyey waana wacdiyey dadka fadakara fi lxadiidi qisatan xadiidkiiba uu qiso ku sheegay faqaala waxa uu yidhi ayb alaa wastawsuu biاnnisaa'i khayran wuxuu yidhi alaa hoy wastawsuu isu dardaarma binnisaa'i haweenka khayran khayr iskugu dardaarma oo raggiinan waxaad isu sheegtaan haweenka in loo naxariisto iskugu dardaarma macnuhu sidaas idinka dhexdiina haweenka in loo ixsaan falo iyo khayr iyo wanaag in lagu maamulo isu dardaarma ayb fa inamaa hunna iyagu cawaanin cindakum agtiinna waxay ku yihiin qafaal maxbuus oo kale laysa tamlikuuna ma hananaysaan minhunna iyaga xaggooda shay-an waxba kuma lihdin gayra dalika intaas alla idinka siiyey xuquuqa aan ahayn ilaa an ya'tiina inay la imaanayaan maahna bifaaxishatin faaxisha mubayinatin cad waa nushuusa inay noqoto marka oo idaacadii ninka ka baxdo fa in facalnaa hadday sidaa yeelaan fahjuruuhunna ka hijrooda filmadaajici jiifka uga hijrooda oo yacnii wejigiina ka dadba guriga ma ka tegaysaan laakiin jiifka uga taga haweenku marka isku mid maahan mid baa laga yaabaa wacdiga inuu iska saameynayo haddii la wacdiyo ilaahay ka cabsi iyo la yidhaha waa iska soo xumaantii iyo waa ka soo laaban midna waxaa weeyaan haddii ninku uu jiifka uga hijroodo ama uu uga tago xoogaa waa boorkay iska jafaysaa ee waa dadaaleysaa oo waxay leedahay war waa gar daran tahay waxaa ninku uu dhabarka ku xijinayo waxay tahay inaadan fiicnayn intaas waa ku filan tahay qaarna waxay usii baahanayaan marka in gacanta loo qaado qof weyn marka gacan uqaadistiisu maaha in laga wado qofkan yacni ha xanuunsado oo xanuunkaas dartiis marka ha kusoo laabta maaha xanuunku macnaha wuxuu ka dhigan yahay sharafkaagii ayaa wuxuu marah in gacan laguu qaado intaasaa laga rabaa bis walidaalika garaacista la sheegaayo xadiidkaana tilmaamaya wadribuuhunna garaaca hadday intaa wax ku qaadan waayaan darban garaacis gayra mubarixin korka aan ka bararinaynin garaacis aan korka ka bararinaynin aan calaamad ku samaynaynin garaaca marka garaacis aan korkii bararinaynin calaamad ku samaynaynin in la xanuujiyo inaan loogu la rabin waa ujeedaa caday iyo cimaamad iyo wax lamida waay marka macnuhu waxay tahay haweenka qaar baa haddii gacanta ninkii usoo qaadaba xoogaa markaas isdhihi karto war iyadana taas inay kuwaana qaadato laga yaabaa wax kale aynan anfacayn bacdi naas marka hadday iyagu si qaldan wax u dilaan islaamka in lagu dhejiyo qalad qur-aankii baa wadribuuhunna ku jirto markaasaa waxaa la musawiraa ama la keenaa nin bud weyn madaxa kaga garaacayo haween miskiin markaasaa waxaa la leeyahay qur-aankuu ka fiirsaday ninkan leanna wadribuuhunna qur-aanka ku jirta kama fiirin qur-aanka dadka qur-aanka qaladka la raadinaya aad u batay zamankan kuwa islaamka u nisbo sheeganayo kuwaas marka islaamku ha u nisbo sheegtaani muslimiin may ma noqonayaan marka ma noqonayaan waa ka baxayaan diinka qur-aanka haddii wax laga sheego waa lagu gaalooba muslim maaha kuwaas iyo kuwa iyagu awalba gaalo u ahaa arrinkaas mararka qaarna iyaga gaaladaa wax soo qoraan magac qof muslimay ku dhejiyaan si wixii u socdaan waa sameeyaan culimada ibnu caashuur iyo culimo badan masaa-il ay naqdinayeeno saas oo kale ay usoo cardiyeen baa jireen marka muhiimku waxay tahay darbigu macnaha laga wado xadiidkaa sharxay wadribuuhuna darban gayra mubarix kaas laakiin ninka isaga orobiga ah muxuu ku xaliyaa gurigiisa taas inaan isweydiino islaamkii waa la sheegay waa kan faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajici wadribuuhuna fain adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila haddii khilaaf labada dhinac yimaado wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcaثuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahum islaamku waa kaas isaga muxuu ku xaliyaa qoysaskooda wax ay ku xaliyaan maha wax ay ku xalliyaan ma hayaan saddex sanaa separation lagu jiraa un bis laysmana qabo mana lays furin hadhowna qofka marka uu naagti furiin markay timaado oo maxkamaddu furiin xukunto hanti kasta oo ninkaas leeyahay nus gooy sii hawaanta nus marka uu gooyo nuskii kalena adaa ilmaha waajib kugu yihiin waa cadaab iyo imtixaan iyo wax aan yacni xikmad ku jirin naxariisna ku jirin marka qoyska waa laysku haystaa waa meelaha laga dagaalamo gaaladuna xeeraray u samaysteen muslimkuna wuxuu leeyahay nidaam qoyska u maamulo adiga kaaga marka in la caayo wax laga sheego bidaa-i laga dhigaa la rabaa laakiin waa inaad dareensan tahay isaga muxuu haayaa ninka wax ay qoys ku xalliyaan ma hayo qoys xalliskiisa islaamka unbaa loogu iman boqolaalkan marka hay-adoodo iyaguna qoysaska umuurahooda ka shaqeeyo nidaamkaas inay soo miin guuriyaan meeshaan ku dabaqaan unbaa hadafkoodu yahay ummadda allah ka celsho ayb fain aطacnakum hadday idin adeecaan falaa tabquu calayhina sabiilan ha falaa tabquu ha raadinina calayhina korkooda sabiilan wax jid ah waddo aad ku raad raadsataanood wax ku yeeshaan ha raadi ha yeelinina alaa ho ina lakum waxaa leedihiin idinka calaa nisaa'ikum haweenkiina korkooda xaqan xaq walinisaa'ikum haweenkiinana calaykum dushiina xaqan baa ugu sugan fa amaa xaqukum xaqiina calaa nisaa'ikum korkiina korkooda aad idinkugu sugan falaa yuudi'na ma soo joojinayaan furushakum gogoshiina man qof takrahuuna aada nacaysaan gurigiina qof aada nacaysaan inaynan soo gelin walaa ya-danna u idmi maayaan fii buyuutikum guryihiina liman takrahuuna qof aada nacaysaanna inaynan u idmin oo gurigaas xifdiyaan oo ilaaliyaan alaa hooy waxaquhunna xaqu intan keliya maahane waa qeyb ka mida alaa hooy waxaquhunna iyaga xaqooda calaykum dushiina ahaaday oy idinku leeyihiin an tuxsinuu ilayhina inaad u wanaag fashaan fii kiswatihina marsho aradbaxooda wa tacaamihina iyo cuntadooda biilkooda iyo aradbaxooda iyo gurigooda sakanka ay degayaan inaad ugu wanaag fashaan oo ugu ixsaan samaysaan iyo jiifka iyadoo jiifka laftiisa xuquuq ay leedahay ayb wanaagna inaad kula dhaqantaan bal alla wuxuu yihi wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shaya wyjcal allahu fiihi khayra kaiira qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wamacnaa qowlihi cawaanin cindakum yacni asraa maxaabiis waa fii aydiikum gacmihiina ninka maxbi maxbuuskaa meesha la geliyey buu laasimaa gabadhan iyadana gurigaagay joogtaa oo markay tegayso ama fasax ay adig adigay fasax kaaga qaadanaysaa marka maxbuus oo kale ay kuu tahay qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati ityaani الnisaءi fi adbaarihina cishiradiibuu weli ku jiraayo wixii ku yimid caddayn la caddaynayo karaahada ku sugan haweenka in looga yimaado fii adbaarihina xagga dambe haweenkii marka in gadaal loogaga tago karaahada ku sugan caddaynteediibuu u baabyahay karaahada marka maahantii fuqahada oo salafku karaaha mararka qaar taxriim ay ka cabiraan taxriimaana hadda loo jeedo waa xaaraam gadaal in loogaga tago qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahanaadu qaala xadaanaa abu mucaawiya huwa moxamed bnu khaasim adariir abu mucaawiyata adariir can caasimin alaxwal can ciisa bni xitaan huwa maqbuulu can muslim bnu salaam can muslim bni salaam huwa abu cabdilmelik maqbulu ayضa rawaa lahu abu dawuud wtirmidiyu wanasaa-iyu can caliy bni طalqin qaal ataa acraabiyun nin reebaadiyaa yimid rasuula اllahi sal l slam nebigu u yimid faqaala yaa rasuula allah alrajulu mina ninka nin anaga naga mid ah yakunu fi lfalaati meel lama degaanoo bahgooyo ah buu ahaanaya fatakunu minhu ruwayxatu neef ayaa ka imaanaysa xaggiisa wayakunu fi lmaai qilatun biyahana yaraan ayaa ku sugan oo biyuhuna way yaryihiin faqaala rasuulu llahi sal l l slam nebigu wuxuu yihi idaa fasaa axadukum midkiin hadday neef gadaashiisa ka timaado falyatawada ha weysiisto walaa ta'tu nnisaaa haweenkana ha u imaanina fii acjaazihinna dabadooda ha uga teginina gadaal fa ina allaha alle laa yastaxyii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodee shayga xaqaa marka xukunkiisa waa bayaaninaya alle maxalushaahidka marka qeybta dambow haweenkii marka in gadaal looga tago waa la reebay dunuubta kabaairtana lagu daray oo bacd alxadiid waxay tilmaamayaan kufri inay tahay arrintaas kufriguna waa kufrun duuna kufrin maahan gaalnimadii diinka looga baxay qofkii bannaysta laakiin shubha la-aan isaga waa ku gaaloobaya haddii uu bannaysto bilaa ta'wiil ayb waa jiraan bacd alculamaa oo laga soo naqliyo arrimahaas qaar ay yani iyaga markaa ama ka ansaxday iyo kuwa aan ka ansixin siday ahaataba marka qofkii uun markaa culimadaa ku sirmay ama warkoodaas ku sirmay ku kadsoomay cilmina aan lahayn oo isaga ta'wiilkaas oo kale u sameeyey ama haddii uu ku bannaysto macnahaas gaalnimo hadda ma la dhahayo laakiin qof nusuusta u caddahay shubhana aan jirin xaaraan inay tahay og hadduu xalaashadan ku gaalooba ee aayadda nisaaukum xarun lakum faatuu xarhakum anaa shi'tumna macnaheedu maa meel walba uga taga yacni meel walba kaga imaada waayo laakiin meesha wax lagu beerto isticmaal leanna xarhi baa la cabiray beeraa la sheegay ee beerna meeshay wax ka baxayaan macnaha aayaddaana marka sidaas qaala wafi lbaabi can cumara wakhusaymata bni haabitin wabni cabaas waabi hurayra qaala xadiidu caliy bni طalqin xadiidu xasan qaala samictu muxamadan yaquulu waa bukhaari laa acrifu ma garanayo licaliyi bni طalqin can الnabiy sal l slam gayra hada alxadiidi اlwaaxid halkan xadiid maaha walaa acrifu hada alxadiida min xadiidi طalqi bni caliyin الsuxaymiyi inuu dalqu bnu caliyin xadiidkiisa yahayna ma ogi wakaanahu ra'aa ana hada rajulu aakharu min asxaabi nabiy sal l slam tirmidi marka wuxuu leeyahy waxaa bukhaari warkiisa waxaad moodaa nin kale oo saxaabi ah inuu caliy bnu dalqin uu u arko qaala warawaa wakiicun hada xadiida qaala xadaanaa qutaybatu wagayru waaxidin qaala xadaana qaaluu xadaanaa wakiicun can cabdilmalik bni muslim wahuwa bnu salaam can abiihi can caliyin meeshaa marka wakiic iyo abu waxaa siman ayb wakiic can cabdilmelik ibni muslim wahuwa bnu salaam ayuu ayb kii hore wuxuu ahaa ciisa bni xitaan can muslim ibni salaam can caliy bni alqin kana wakiic can cabdilmelik ibni muslim huwa bnu salaam salaam waa muslim can abiihi marka cabdulmelik iyo ciisa bnu xudaana siman wakiic iyo caasimna waa sinaanadan can abiihi can caliyin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ida fasaa axadukum falyatawada walaa taأtu nisaءa fi acjaazihina wacaliyun hada huwa caliy bnu طalqin qala xadaana abu saciidi alashaj wahuwa cabdullahi bnu saciid alashaj qala xadaana abu khalid alaxmar wahuwa sulaymaan bnu xayaan can الضaxaak bni cثmaan wa huwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita ضaxaak bnu cثmaan alasadiy can الضaxaak bni cثmaan can makramata bni sulaymaan makramat bnu sulaymaan huwa اlasadiyu hiqat can quraybin can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam laa yanduru allahu alla ma eegaayo ilaa rajulin ilaa rajulin nin ataa rajulan nin u yimid u tegey aw imra'atan ama haweeney u tegay fi duburi xagga dambe kaga tegay ayb marka xadiidkan isnaadkiisu waa xasan nasaa-ina fi sunani lkubraa buu kusoo saaray ibnu xibbaanna fii saxiixihi buu kusoo saaray marka hadduu nin u tago iyo hadda haweeney gadaal uga tago waa dembi leanna laa yanduru allahu alla ma eegaayo haddii la yidhi wax ilaahay aragtidiis nadarkan waa nadaru naxariis ilaahay kuma fiirin il naxariis ku fiirin maayo marka waa inay dembi kabiira tahay qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala baabu maa jaءa fii karaahiyati khuruuji الnisaءi fi الziinati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati khuruuji الnisaa'i naagaha bixidooda cidda la nacay fi الziinati inay ku baxaan iyagoo ziina ku dheehan qaala xadaثna caliي bnu khashrm qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus can muusa bni cubaydata wahuwa الrabadiyu ضaciifu can ayuba bni khaalidin wahuwa اlmadaniyu fiihi liin labada ninba dacfi baa ku sugan can maymuunata ibnati sacdi wa kanat khaadima lilnabiy sal ll ly slam nebigay u khidmayn jirtay marka nebigay u khidmayn jirtay haddii la yihi waa saxaabiyad soo maa xadiidna dabcan ay warinayso qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu yihi mathalu raafilati fi الziinati alraafila macnaheeda alatii tarfulu fii hawbiha ay tatabakhtaru mathalu raafilati midda faajeertamayso oo yacni kibirtamayso ayb oo dharka iyo marada ay wadato ku kibirtamayso ayb ayb waxaa ibnulatiir wuxuu leeyahay hiya alatii tarfulu fii hawbiha ay tatabakhtaru ayb warafl warafalu addaylu warafala izaarahu idaa asbalahu watabakhtara fiihi sidaas mathalu raafilati midda yacnii kibirtamayso oo socodka iyo dharka ku kibirtamayso fi ziinati ziinada dhexdeeda fii gayri ahlihaa ninkeeda ama ehelkeeda cidaan ahayn dhexdiisa kamathali dulmati yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo mugdigeedoo kalew laa nuura lahaa iftiin ma laha nuura iyo iftiin yeelan mayso marka araafilatu fi ziinati waxay tahay dhar qurux badan ay qaadanaysaa barafuun bay isku ziineyneysaa halkaa markay maraysa barafuunkeedan lala joogi karin kaba dheerdheer bay qaadanaysaa oy dhulka ku dhufanaysa si loo jalleeco ama loo fiiriyo wahaakada waxyaabahaasoo dhan baa soo gelaya oo socodka iyo jirka waa socodkii bay jejebinaysaa codkii sidoo kale macaanida tabarujka oo dhan waa soo gelaysaa alsufuur watabaruj ayb oo meesha ziinadeeda bay mu ayay muujinaysaa waxyaabahaas oo dhan baa gelaya meesha waana khatar oo allana waa ka yii waa ka yidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlأulaa barujka marka lama ogola macnaha marka waan ziine ay leedahay si kastaba ahaatee bannaanka inay ula soo baxdo oo nimankii ay la dhex marto tabarujku sidaas ama kab ha ka imaado ama macaanidan aan sheegay oo dhan ha ka imaado ayb qala hada xadiiun qaala hada xadiidu laa nacrifhu ila min xadiidi muusa bni cubayda wmuusa bnu cubaydata yudacafu fi lxadiidi min qibali xifdihi wahuwa saduuqu waqad rawaa canhu shucbatu wاthawriyu ayb xadiidka waa lagu daciifiyaa buu yihi ayb wahuwa saduuqun buu haddana yidhi yani yudacafu min qibali xifdihi waa jarxi mufasara shucbe iyo thawri ninkay ka wariyaan wuxuu u leeyahay shucbe iyo thawriyaa ka wariyaan ninka shucbe iyo thawri ay ka wariyaan waa nin xoogaa adag oo ayagu hiqaadkay ka wariyaan saas yaa la yaa laga wada laakiin badana sidaas ma aha thawri iyo shucba jaabir aljucfiba waa ka wariyaan qaala waqad rawaahu bacduhm can muusa bni cubaydata walam yarfachu marka waxaa la rabaa ninkay ka wariyaan beendheel maaha laakiin la yska fiiriya haddii dacfi kusoo baxo waa dacfigaa la aqbala baabu maa jaaa fi lhayrati hayrada waxaa ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qirada masayrka hayra maxmuuda iyo hayra madmuumaa jirto hayrada maxmuudada waxay tahay qofku inuu xumaanta ka qiiro midda madmuumadana shaki un inuu iskaga jiro gabadhiio iska toosanoo wax dhiba qabin maanta dhan uun inuu shaki ku jiro oo iyadii uu kusoo kadinayo guriga iyo waqtiyo aan la filin inuu gurigii soo galo iyo ballaarmaa gadaashaa qof yimaadaa iyo waxyaabahaas cudur iyada lafteeda heerkaas iyadoo aan riibo jirin yacnii fatashkaas biduuni riiba hadday riiba jirto haa haddaanay riiba jirin laakiin qofku maa kalsoonida u ka qaadaaba qofka ayb qala xadaثna xumayd bnu mascadta qala xadaثna sufyaan bnu xabiib an aaaji can اlxajaaji الsawaaf can yaxya bni abi kahiir can abi salma can abi hurayrata qaal qala rasuulu lahi sal l slam in allaha yaqaaru alla waa qiiroodaa wاlmu'minu yaqaaru mu'minkuna waa qiiroodaa yaqaaru iyo yaqaaru erey ahaan waa isku mid laakiin macaanidoodu waa kala duwantahay in allaha yaqaaru alla waa qiiroodaa hayro isaga laayiq u ah oo isaga jalaaladiisa iyo weynaantiisa u qalanto ayuu qiiroodaa waalmu'minu mu'minkuna yaqaaru waa qiiroonayaa hayro isaga u qalanta mu'minka ayb munaasib u ah wagayrat llaahi alla qiiradiisa an yaatiya almu'minu mu'minka inuu la yimaado waayo maa xarama calayhi wuxuu ka xarimay qala wfi lbaabi can caaishata wcabdillaahi bni cumar qala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu gariib marka sifaadka alle leeyahay in dadku ku daydaanna ay tahay ayay ka mid tahay sida ilaahay raxmad buu ku sifaysan yahay in looga dayda waayo soo maha oo loo naxariisto khalqiga taas oo kale iyo in khayradu ay ammaanan tahay masayrka iyo qofku inuu leeyahay qiiro waa muhim qof iska baarid oo haweentiina halkaas nin kula jiro ninkuna naagta u arka xabadka saarayo iyadana ninkii ay aragto xabadka saarayso ilbaxnimona loo haysto waxaas taas oo kale waxaa weeyaan waa fasaad ilbaxnimo ma ah qala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu gariib qala waqad ruwiya can yaxya bni abi kahiiri can abi salamata can curwata can asmaa bnati abi bakri can اnabiy sal l slam hada alxadiid can الnabiy sal l slama hada alxadiidu ayuu wariyey wa kila alxadiiayni saxeex labada xadiid waa saxeex qaala waxajaajun isawaafu waxajaaj bnu abi cuثmaan waabu cuثmaan ismuhu maysara waxajaajun yukna abasalt wathaqahu yaxya bnu saciid qala xadaثna abu bakrin اlcaطaar can caliy bn اlmadiniy qala sأltu yaxya bna saciidi اlqaطaan can xajaajin الsawaaf faqaala fatinun kayisun waa nin dhug badanoo kayiis ah waa isku macno qaala baabu maa jaa fi karaahiyati an tusaafira almar'atu waxdahaa naagta inay keligeed safarto nicidda la nacay wuxuu ku yimid ay u baabi qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna abu mucaawiya can اlacmash can abi صaalix can abi saciidi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa yaxilu limra'atin haweenay uma xalaal ah tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir alla i aakhira rumaysay an tusaafira inay safarto safaran safar yakuunu halaaثata ayaamin saddex maalmood ah fasaacidan iyo ka badan ilaa wamacahaa abuuhaa inuu la jiro ow akuuhaa ama walaalkeed la jiro ow zawjuhaa ama ninkeed ow ibnuhaa ama wiilkeeda ow duu maxramin minhaa ama mid maxram iyada xaggeeda ka ah ou la jira maaha ayb haweeneyda marka safarkan hadda saddex maalmoodaa la sheegay laba waa la sheegay hal maalinna waa soo aroortay shayga jaamicee kulminayana waxay tahay safar wixii marka safar ah yacni safar la dhihi karo haweeneyda inaynan safrin maxram la-aan maxaa isku soo duuduubintaas waxaa la yidhi hal maalin in la eg intii loo socdo masiirata yawmin wa leyla culamada fuqahada waxay yihahdeen masiirata yawmin wa leyla hadduu hal saac ku gooyo xataa ma safri karto waxaa la xisaabaaya waa masaafada ee shay markuubka iyo waxa la fuulaya lagu safraaya ma la fiirinayo soo ma garana yawman wa leyla haddii hal saac lagu tegi karo saacaddaas ictibaar ma saynin sharci safarka waay wax ictibaarkiisa ayb waana sidaas meeshaan marka masaladan hadda maba moodidba inay ka mid tahayba waajibaadka yani waxyaabaha waxaan ujeedaa manhiyaadka iyo waxyaabaha xaaraanta maba u moodin haweenku waa iska safraayaan biduuni maxram dhib inay leedahayna ma mood ma moodaanba iyaga waa khatar hadday ku dhimata marka iyadoo safarkaa ku jirto waxay noqonaya fii aakhiri xayaatihaa inay ku dhimatay macsi iyadoo ku jirto ayb amruhaa ila allah waxaa laga soo reebayaa marka hal halka laga reebaya waxay tahay hadday haweentu soo hijroonayso gaalay ahayd matalan waa soo islaamtay dhulkii ay deganeyd diinkii kuma haysan karto wax maxram u noqon karo soo wadi kara male hijradaas biitifaaqi alculamaa maxram la-aan waa soo baxay hadday dhex ku dhimatana ajareeba heli iska daa iska daa dembiga leanna haweenkii muhaajiraadka waa soo bixi jireen iyagoo keligood ah leanna dhuumashayba kusoo bixi jireen maka uga soo tegi jireen waa banaan tahay meeshaasay culammadu ka reebaan wax kale ma arag aniga waa suuragal mararka qaar haddii duruuf timaado daruuriyaadka taabanayso macquul oo ama qofkii maxramkii wadi lahaana in la dilow ka baqa ama duruuftii saasoo kale inaan u saamixi karin addaruuratu tuqadaru biqadariha waa un qof caalima intay weydiiso markaa hadduu u qadaro daruuro daruuradu intaas waa inay ku ekaataa ayb haweenta marka kharaaja wallaaja inay iska ahaato iska socoto gelayso socoto gelayso qala wfi lbaabi can abi hurayrata wbni cabaasin wbni cumar qala xadiiun hada xadiidu xasanu صaxiix waruwiya can nabiyi sal l slam anahu qaal laa tusaafir imra'atun haweeney ma safrayso iyaynan safrin masiirata ywmi waleyla ila maca dii maxram wاlcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi saan waay yakrahuuna lilmarأati waxay u nacayaan an tusaafira inay safarto ila maca dii maxramin maxram inuu la jira maaha meesha labaad ay isku khilaafeen waa xajka uu sheega wاkhtalafa ahlulcilmi ahlucilmiga waxay isku khilaafeen fi lmarأati haweeneyda idaa kaanat muusiratan naagtu hadday maal haysato walam yakun lahaa maxramun maxramna aynan haysanin hal taxuju ma xajinaysaa yani maalay leedahay xajkii waa ku waajibay maxram ma haysataan ma haysata macnaheedu ma haysato maalay leedahay xajkii waa ku waajibay maxramkeeda waa joogaa wayna ka dhiibi kartaa xajka haweentaas marka ma la dhihi karaa maxram la-aan waa maxram la-aan maaha waay tahay waxaa fiican iyada waajibkuma aha waxaa fiican inay ka bixiso sidaas marka uu u wado walam yakun lahaa maxramun maxramna uunan usugnaanin hal taxuju maxajini faqa masaladaas culimada waa isku khilaafeen buyii idan marka waa mas'ala khilaafiya zaman imaam tirmidi mas'ale jirtay waa khilaafiya faqaala bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen laa yajibu calayha alxaju sidaa hadday tahay xajka maba ku waajibayo liana almaxrama maxramku min asabiili man istidaaca ilayhi sabiilantuu ku jiraa liqowli illahi man istaaaca ilayhi sabiila faqaaluu waxay yidhaahdeen idaa lam yakun lahaa maxramun maxram haddaynan haysanin falam tastadic ilayhi sabiilan maba awoodaba xajkii jidkuma awoodo wahuwa qowlu sufyaan athawriy wa ahli lkuufa ayaa sidaa qaban wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen idaa kaana dariiqu aaminan jidku hadduu aamin yahay oo aan hadda cabsi aanay jirin fa inahaa takhruju way baxaysaa maca annaasi dadkay la baxaysaa fi lxaji xajka dadkay la xajinaysaa wa huwa qowlu malik bni anas washaaficiyi weeyaan ayb qowlkaasna marka imaam malik iyo shaafici ayaa ku tageen imaam axmed isaga waxaan filaa inuu qabo qowlkii hore ou leeyahay maxramku waa min asabiil uu ka mid yahay haweeneyda marka hadday qowlka maalig iyo shaafici qabsato binaan calaa dalika ay ku baxdo xajkii ku aado ku xajiso wax dhiba ma laha bacdil aima qaar kala soocaya waa jiraan inay qof weyn tahay iyo gabar yar inay tahay waxyaaba ay ku kala soocayaanna waa jiraan almuhim masaladan marka masala bacdi salaf ku tageen wey waxaa keenayana waxay tahay sabiilan taas ma gelaysaa maxramku ma ku jiraa mise kuma jiro azaadu walraaxilatu wa amnu ariiqi layskuma haayo iyan maxramku laakiin hal huwa min asabiil aragtidii culummada hal mid ma noqonin ayb marka mushkilaha dadku waxaa ku dhacday zamankan wadaado laga yaabo inuu si u khilaafsan yahay ama iyaguba masaa-il inay ku qaldan yihiin ay dhici karto ayaa masaladan la weydiinaya markaasu wuxuu dhahayaa waa bannaan tahay waa intu maca aljamaaca waa la safri kartaa xajna waa la aadi kartaa wadaadadii kalea laga yaabaa inay yidhaahdaan warkaasi hebel sidaanuu sheegay inay ku ceebeeyaan warkii khuraafada waayana inay dhahaan mushkilada sideedaba khuraafada iyo waxaan anagu noo kala soocnayn waxa aan khuraafada ahayn dhib badanaa lagala kulmaa waxaas se yacni khuraafadu wuxuu u yaqaanaa dadkan khuraafiyiinta mas'alo kasta oy sheegaan isaga wuxuu u haystaa min alkhuraafa inay tahay armay roontahay marka in la kala saaro wixii khuraafo ay ku qabaan khusacbalaadana goonideed la dhigaa kiish lagu ridaa wixii kale oo culammada salafka ka yimidna aan lagu aan baabkaas lagu darin laanna haddii kale qowlkan haddaad dacniso dacniso dacniso waa la naqdi karaayo waa la dhihi karaa waa laga raajaxsan yahay haddaad laakiin durto durto khuraafana u nisbayso maalik iyo shaafici haddii lagu keeno iyagana marka khuraafiyiinta ma raacinaya marka waa inay noo kala socnaadaan aqwaasha ahlucilmi haddii qofku ku qanco sidaan waa ku qanci karaa waa aimo warku qowlkood waaye waana mas'alo khilaaf geli karto xadiid baa yaalla haddaad tiraado xadiidkan laa yaxullu limra'atin tu'minu billahi walyawm alaakhir saxiix hadduu xadiidkan ka qarsoonaa lahay culummadan ha laakiin adugu kula tahay xadiidkan inaysan arkin xadiidkan xadiid mashhuura way arkeen culimada adiga waa kaaga aqoon badan yihiin waana arkeen meeshani waxay yidhaahdeen haweentu yaanay safrin safarkan safar waajiba waayo dheheen safarka waajibka hijraduba waa banaanaatay dheheen waa waajib xajkuna waa waajibay leeyihin maakad qawi ya hijradu waa waajib dhulkan gaalada inay ka tagto inta u hijrato waa waajib xajkuna hal mar cumrigeedu waajibuu ku yahay marka waajibku la mid maaha safarada iska caadiga oo kale adu marka meelahaasay fiirin qala xadaana xasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaana bishr bnu cumar qala xadaana malik bnu anas can saciid bni abi saciidi can abihi can abi hurayrata qala qala rasuulu lah sal slam laa tusaafiru imraأaة masirata ywmi waleyla ila w macaha du maxram qala hada xadiidu xasanu صaxiix bukhaari maxaan kusoo marnay xasuusan masaladan bukhaari see uga hadla raggii bukhaariga nala socday bukhaari wuxuu baabeeyey baabu xaji الnisaa baabu xaji الnisaa muxuu keenay meeshaas muxuu ku qoray xadiidkuu ku qoray wuxuu ku qoray aharkii xilligii cumar xaasaskii nebiga waa soo xajiyeen cuhmaan iyo waxaana u waday cabdiraxmaan binu cawf saasuu keenay haddii marka qof uu yidhaahda ka waran xaasaska nebiga iyaga ummahaatulmu'miniin waay ummahaatulmu'miniin hadday yihiin khalwada iyo waxaas miyay ka yihiin maya xagga guurka waay nebiga xaasaska uu ka dhintay lama guursan karin laakiin lalama khalwoo karo sax wal sax so ayb hooyadaa adiga ku dhashay oo kale dhinacaas kama aha nooc qabaawo a waay hadduu saas qofka uu yidhaahda ayb xadiidka aharkaas uu keenay xilligii saxaabadaana joogeen wayna xajiyeen cuhmaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo jamaacadaas muslimiintayna la xajiyeen meeshaas marka yamiil wuxuu u iilanaa isaga laftiisa qowlkan maalik iyo shaafici waa imaamu lbukhaari khuraafi ma aha marka masaa-isha saas xoogaa la kala saaray ku roonta qaala baabna waxaas fudaydkaasna waxaa keenaya cilmiga oo uun keliya wacdi ama lagu qaato ama qaab aan wacdi waxba dhaamin oo cilmi dhagood inta layska qaato layska qaato wadaad wadaad kale naqdinaayo un la maqlo keliya bis ninkaas wadaadkaas la naqdiyey wax kastoo oo wataba waa isla tuur waxaa soo baxaya nadariya noocaasa soo baxaysa nadariyadaas inaan zuulinaan rabnaan qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati اdukuuli ala muiba cala almugiibaati haweenka laga maqan yahay ama nimankoodu maqan yihiin gelidda loo gelaya nicida la nacay qaala xadaana qutaybatu qaala xadaana leyt can yaziid bni abi xabiib can abi lkhayr can cuqbata bni caamir ana rasuula اlahi sal slama qaal iyaakum wاdukuula cala الnisa faqaala rajulu waxaan idinkaga digayaa haweenka inaa u gashaan faqaala rajulu min alansaar nin ansaarta ka mid a yidhi yaa rasuula allah afa ra'ayta alxamwa dumaashiga ka waran naagta yacni ninkeeda walaalaha la dhasha qaala alxamwu lmowt alxamwu dumaashigu almowtu dhimasho waxa laga dhinta aad bay yaan usoo gelin waayo warkaas macnihiisa qaala wafi lbaabi can cumara wajaabirin wacamr bn اlcaas qaala xadiidu cuqbata bni caamir xadiidu xasanu صaxiix qaala wainamaa macnaa karaahiyati اdukuuli cala الnisa macnaheedu calى naxwi ma ruwiya can الnabiy sal l slama qaal laa yakluwana rajulu bimra'atin taasay la macno tahay khalwaa xasilayso ilaa kaana taalifuhuma shayaan shayaana saddexeyd nin naagaha laga maqan yahay yaa loo gelin khalwadii waayo waxaa la reebay haddii marka naaguhu haweentu walaalkeedoo kalea guriga la joogo markaasaa dumaashigeedna u yimid dhib male khalwo ilaa ma jirta markaas saas ku fasira marka tirmidi calaa macna alkhalwa wa macnaa qowlihi alxamwu yuqaalu alxamwu huwa aku zawj kaanahu kariha lahu waa nacay an yakluwa biha inuu la khalwoodo baabun qala xadaana nasr bnu caliyin qala xadaana ciisa bnu yunus can mujaalidin wahuwa bnu saciid waa daciif can shacbiy can jaabirin can nabiy sal l slama qaal laa talijuu cala lmugiibaati ha u gelinina faina shayطaana yajri min axadikum majra dami shaydaanka midkiin wuxuu uga soconayaa meesha dhiigga ku socdo qulnaa wa minka adiga adigana makaaga soconayaa adigana shaydaanka makaaga soconayaa meesha dhiiggu ou xulo qaala wuxuu yihi waminii aniga xataa walaakina allaha alle se acaananii aniga waa ii kaalmeeyey caleyhi isaga waa iiga kaalmeeyey fa aslamuu waa ka nabadgelaa aniga fa aslamuu sidaasaa la dabdiyey waa ka nabadgelayaa waay macnaa aniga xataa waa ila socdaa laakiin aniga waa ka nabadgelaa shaydaan waxba iyeeli maayo qaala hada xadiidu gariibu min hada lwajhi fa aslama qaara iyagana dabdiy faaslama marka la yidhaha marka macnaheedu waxay noqonaysaa kii aniga igu jiray waa islaamay kii aniga ila socday waa islaamay shaydaan see ku islaamay shaydaan see ku islaamay xoogaa fa aslamuda inay fiican tahay anaa ka nabadgelayadaa siyaab ahaan fiican isagoo haddana shaydaannimo lagu tilmaamayo haddana waa muslimay hadduu muslimay shaydaan miyuu sii ahaana qala wqad takalama bacduhu qala hada xadiidu gariibu min hada lwajhi waqad takalama bacduhum fi mujaalid bni saciid min qibali xifdihi ayay kaga hadleen wasamictu caliya bna khashram yaqulu qala sufyaan bnu cuyayna fi tafsiri qowli nabiy sal l slam walaakina allaha acaananii calayhi faaslamuu yani aslamu ana minhu anigu waa ka nabadgelaayo qaala sufyaanu washaydaanu laa yuslimu shaydaan ma islaamu xadiidta marka macaanideeda ma looga maarmaayo a'imadii hore qaala walaa walaa talijuu cala almugiibaati waalmugiibatu almar'atu alatii yakunu zawjuhaa gaa'iban haweeneyda ninkeedu maqan yahay waalmugiibaatu jamaacatu lmugiibati qaala baabun waxaa iska raalla hada labadan baabaan ku daraa si abwaabtan u dhammaato qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana camr bnu caasim qala xadaana hamaamu can qataada can muwariqin huwa muwariq bnu mushamrij hiqat caabid can abi laxwas can cabdillaahi can nabiy sal l slama qaal almar'atu cawratu haweeneydu waa cawro faidaa kharajat hadday baxdo istashrafaha shayaan shaydaankii baa qooraansado oo jalleeco qaala hada xadiidu xasanu saxiix shayaanku marka waa shayaanlinsi shayaaiinul insigii baa saas u fiirinayaano qooransanayo war ku darsanaya intu hadday xushmad iyo leedahay ay fiican tahay gees dhinac waddada ka martana waa ka cabsanaya haday laakiin iyado dhulka lugaha ku dhufanayso tafta kor u taagaysana iyagaasaa marka la waa la qabsanaya qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib marka almarأatu cawratu haweentu marka asal astur waxay asal ku tahay inay is-asturto gurigeeda ay joogto dan markay usoo baxaysana sida sharciga u amray inay usoo baxdo inay usoo baxdo ayb nin un wadaad oo haweenkii guryaha kasoo baxaan dhahayo tobankan sana shan iyo tobankan sana ama labaatankan sana un baa la arkay ya qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib qaala baabu xadaana اlxasan bnu carafa qala huwa alcabdiyu saduqu qala xadaana ismaaciil bnu cayaash can baxiir bni sacdi can khalid bni macdan can kahiir bni murat alxadramiy can mucaadi bni jabali can الnabiy sal l slm qaal laa tu'di imra'at naad haweeney ma dhibto zawjaha ninkeeda fi dunyaa dunyada dhexdiisa ilaa qaalat zawjatuhu xaaskiisa waxay dhahaysaa min alxuuri lciini xuurulciinta ah nin fiican hadduu yahay ninka laa tu'diihi war ha dhibin qaatalaki illaah allaha ku dilo fa inamaa huwa cindaki adiga agtaada dakiilun soo galootiuu ku yahay yacnii agtaada martibuu ku yahay yuushiku waxaa dhow an yufaariqaki ilaynaa inuu noo soo kaa faaruqo oo adiga uu kaa soo tago annaga noo yimaadaa dhow muddo yaruu joogayaa ha dhibin qaala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu ila min hada lwajhi wriwaayatu ismaaciil bni cayaash can ishaamiyiina saalixatu waa fiican tahay midaanna waa riwaayatuhu can ishaamiyiin walahu can ahli اlxijaazi wa ahli اlciraaqi manaakiiru ahlulxijaaz iyo ahlulciraaq markuu ka warinayana manaakiir buu leeyahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed